halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada ee geeska afrika taleefanada dalalka qaarkood iyo weliba caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysataan barteenna internetka v o a somaly com
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin sabti ah oo saddex iyo labaatan ay tahay bisha agosto sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda iyadana wadajir halkan waxaa uga daadeheen doona cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dadka deggan degmada buula burde ee gobolka hiiraan oo maanta sameeyey dibadbax ay uga cabanayaan sicir bararka iyo godoonka ay buula burda ku jirtay shantii bilood ee lasoo dhaafay dibadbaxa nabadeed oo ahaay wadooyinka xiran oo ahaay adeegyada samfalka oo caafimaadka oo adugu mataqaan waxbarashada oo adugu mataqaanaa wax allaale wixii bini aadanka adeegiisa la xiriiro oo dhan oon lahayn afarta koonana magaaladu ka xiran tahay dhibaatadaasay dadweynuhu la dilaaceen ma garan waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay wasiirka beeraha idinkoo iyadoo uu kaga hadli doono dowladda soomaaliya oo qabanaysa waa dowladda soomaaliya oo ka qabanayso dhibaatada xagga beeraha ka taagan gobollada dalka qaarkood
ciidamada ilaalada xeebaha liibiya oo sheegay in boqol iyo toddobaatan muhaajiriin afrikaana la la'yahay kuwaasoo laga cabsi qaba inay dhinteen kadib markii doonidii ay ku tahriibayeen ay badda liibiya ku degtay barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha maantaoo kale aad maqli jirteen iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii dunida
qaar ka tirsan kolonyo baabuur oo siday gargaar ruushka ka yimid iyagoon amar ka haysan kiyef galay bariga ukrain ayaa la sheegaya inay ku noqdeen dalka ruushka goobjoogayaal ayaa sheegaya maantoo sabtiya in baabuur ka mida kolonyadaasi oo jimcihii galay bariga ukrain ay iminka soo gaareen xadka isuna diyaarinayaan inay dib u galaan qaarkood dalka ruushka weli ma cadda nooca gargaar ee kolonyadaasi ruushka ka timid ay waday balse wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka a p oo kolonyadaasi raacay una raacay magaalada lohaneski ayaa sheegay in guuxa ka soo baxayay socodka qaar ka tirsan baabuurtaasi ay muujinayso inaysan si buuxda u rarnayn aqalkaacad ee maraykanka saraakiil ka tirsan ayaa jimcihii sheegay in amar la-aanta ay kolonyada ruushka ee gargaarka siday ku galeen dalka ukrain ay tahay mid si cad u jabinaysa oo ugu xadgudbaysa madax banaanida ukrain ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka maraykanka ben rodes ayaa sheegay in ruushku ay tahay inay kolonyadaasi ka saaraan bariga ukrain ama ay cawaaqib la kulmaan saraakiisha amniga ee ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in ruux isku soo xiray bam uu gaari ku dhuftay xarunta dembi baarista ee baqhdaad waxaana halkaasi ku dhintay laba qof iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro kale oodada ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan dhacdadan dadka ay ku dhinteen waxa ay timid markii afhayeenka baarlamaanka ciraaq uu sheegay inuu jiro baaritaano la xiriira jimcihii weerar loo geystay masjid ay leeyihiin suniyiinta taasoo ay ku geeriyoodeen toban neeyadada saalim al jabori waxa uu sheegay waa afhayeenka baarlamaanka isagoo jooga baqhdaad in koox baarayaalah la siiyey laba cisho si loo soo ogaado ciddii ka dambaysay wuxuu ugu yeeray xasuuq iyo dembiyo kala duwan oo la galay weerarkii jimcihii lagu qaaday masjidka suniyiintu ay ku cibaadaysanayeen ee waqooyiga baqhdaad ayaa wuxuu u muuqday mid lagu wiiqayo dadaalada dowladda ay ugu jirto inay soo afjarto kala qaybsanaanta ciraaq
saraakiil falastiiniyiin ayaa sheegay in duqayn israa'iil ay u geysatay guri ku yaalla bartamaha khaza ay ku dhinteen shan qof oo hal qoys ka soo wada jeeda wakaaladda wararka ee faransiiska e f b ayaa kusoo waramaysa in dhakhaatiir ku sugan isbitaalka al aqsa ee ay shantan qof ee duqaynta la dilay la geeyey maantoo sabti ay ahaayeen qoys ka kooban aabe hooyo laba wiil oo mid oo midi saddex sano jir yahay kan kalena kan afraadna iyo kan afraadna uu ahaa wiil iyo weliba habaryartood kooxda xamaas ee ku sugan marinka khaza ayaa jimcihii shalay iyaguna dilay siddeed iyo toban qof oo falastiiniyiin oo lagu eedeeyey inay wada shaqayn hoose la lahaayeen israa'iil ugu yaraan afar qof oo ka soo jeeda gobolka kashmiir ayaa lagu dilay dhowr kalena waa lagu dhaawacay kadib markii uu dagaal dhex maray gobolkaasi uu ku dhex maray ciidamada indiya iyo kuwa bakistan saraakiisha milatariga ayaa waxa ay ku soo waramayaan in laba dad ah oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay halkaasi ay ahaayeen kashmiirta indiya halka labada kalena ay ku dhinteen dhinaca kale ee bakistan ay maamusho dal walibaba waxaa kan kale uu ku eedeynayaa inuu dagaalka bilaabay iyadoo israsaasyntuna ay socoto meelaha qaarkood maanta oo sabtiya xiisada ayaa cirka isku sii sharartay toddobaadkan kadib markii indiya ay baajisay wadahadallo muddo dheer la sugayey oo dhex mari lahaa toddobaadkan labada dhinac
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan oo magaalada washington idinka baaqaysa galab wanaagsan ayaan idin leenahay dadka degan degmada bula burde ee gobolka hiiraan ee dalka soomaaliya ayaa maanta sameeyey dibadbaxyo ay uga cabanayaan sicir bararka raashinka iyo goodoonka ay degmadaasi ku jirto shantii bilood ee lasoo dhaafay kadib markii ururka al-shabaab laga qabsaday ciidamada dowladda ee bula burde ku sugan ayaa iyaguna dibadbaxa ka qeyb galay sida lagu soo warramayo iyagoo iyaguna ka cabanaya mushahar la-aan haysata haddaba dibadbaxyadan siday u dhaceen ayaa waryaheena maxamed colaad wuxuu ka waraystay cali cumar qansaweyne oo ka mid a odayaasha buula burde dibadbaxyadu waxay ka bilaabatay horta markii horeeto askar ka cabanayso mushaarlaan ka cabanaysay ka bilaabatay dibadeedna waxay isku rogtay dad adugu mataqaanaa toddoba sano cabursanaay oo wax adeeg dowladeeda iyo adugu mataqaana arrimo samafal iyo ogaal midna aan hayno aada u cabursanaay oo dhibaata ku dhaganeed dadkaasaas isrogay iyagoo markaas ka tirsanayo dowladda jidfuray ka sugayeen iyo adugu mataqaanaa ogaal kale ay ka sugayeen dhibaatooyin badan oo iskaaliyey oy jiraan weliba dad dhintay oo badan oo jiraan waxyaabahaas ayaa keenay mudaaharaadka dadkiibaa kacay mar allaala markii askartaas ay meesha soo martay oy wareegtay dadkiibaa kacay magaaladii oo dhan aa isla kacda magarata qaabka dibadbaxa u dhacay ma wuxuu ahaa mid nabadeed mise rabshada ka dhashay maya wax rabshadahu ma jirin dibadbaxa nabadeed oo ahaay wadooyinka xiran oo ahaay adeegyada samfalka oo caafimaadka oo adugu mataqaana waxbarashada oo adugu mataqaanaa wax allaale wixii bini aadamka adeegiisa la xiriiro oo dhan oon lahayn afarta koonana magaaladu ka xiran tahay dhibaatadaasay dadweynuhu la la dilaaceen ma garat marka dadka dibadbaxa sameynayey ee magaalada marayay waxay ku cataabayeen baa laleeyahay oo hadaladooda ka mid ahaa inay door bidayaan xaaladan hadda ay galeen xaaladii ka horreysay ay ku jireen ee maamulkii kooxda al-shabaab meesha ay ka talinaysa inay door bidayaan ayaa qaarkood ku hadaaqayeen baa la leeyahay ma jirta arrinta
war ninku haddii ay dhibaata qabato wax allaala wuxuu sheegayaba waxaa laga yaabaa inay miisaanku ka dhumo dadka dhibaatadaa ka badatay hadda ammaan waa haystaan oo magaalada ammaan fiican ay ku haystaan laakiin wax adeeg bini aadanahaan jirin oo wax soo gala iyo wax ka baxa midna ma jirana dadka aad ba u yaaban yahay arrin bini aadana ku dhegan ma garata wa waa gartay marka haddiiba isbedel u dhacayo isbedel noocee ayaa door bidi lahaydeen haddaad tihiin dadka magaalada buula burda degan waxay tilmaamayaan wadooyinka in la furo oo afarta koono wadooyinka laga furo dadku isku wareego oo nin walba beertiisii tago oo xoolihiisii tago oo dadka eheladiisa u tago oo soo salaamo oo wax allaala wixii adugu mataqaana adeegahoo dal iyo dibad ka yimaada ay isku furnaadaan saas waa waxay raadinayaan ujeedada dhabta waa saas ma garan waxaa la leeyahay dadkii badankood magaalada way ka carareen oo goobo kale iyo magaalooyin kale ay u qaxeen marka tirada dadka jooga magaalada buula burdee weli ku harsanay dhibaatada ay haysato intee la eg tahay warnayahaw dadku kala bar way baxeen weliba inta joogtaa hadda badan baan ku leeyahay laakiin aad bay u tabaaleysan yihiin wadadana meel laga soo gelayo amay ka baxayaan amay ku adeegayaan ku adeeganayaan ma jirto wa wa waa gartay hadalkaagii horreeyey waxaa ku jiray in dad ay u dhinteen dhibaatooyinkan imise qofood baa ku dhimatay ilaayi inta ay goodoonkan gashay warniyahaw tirada horta lama xaqiiji karo laakiin waxaan kuu sheegayaa maalin walba dad baa loo gurmanayaa oo ninki nin walba laleeyahay war maxaad heli kartaa dad baa dhimanayo dad baa dhimanayo ay ka caddahay maxaad heli kartaa guryaha gacantaa laysla dhex marayaa war yaa dhintay yey hadda adugu mataqaanaa ee ka dhadhowdahay dhibaato aada u culus oo dhibaato bini aadana meesha ka socoto tusaale ahaan qiimaha shantan bilood ee magaalada ay go-doonka ku jirtay oo dowladda ciidamada dowladdana ay joogeen iyo kuwa midooda africa shabaabna ay jeedkii ka xireen shantaa bilood qiimaha beriiska imise ayuu gaaray hadda ka horena imisuu ahaa tusaale ahaan kiiladii beriiska ah waxa waaye qay qiimaha beriis qiimaha beriiska koombada beriiska waxay joogtay sideed kun bay joogtay haddana lix iyo toban bay maraysaa loorkuna wuxuu marayay markaas lix boqol buu marayay haddana aduu mataqaana malyan iyo saddex boqol agaga- halkaasuu marayaa ma garat raashinkaa yar ee la heli karayo ee weli magaalada ku dhex jiraa ee dukaamada intaa ka gaaray xagee xagguu ka soo galaa magaalada warniyahaw hadda helitaankaaba laysku haystaaho waxaan ku leeyahay balka iyo badarka iyo raashinka midnaba hadda wax sooma galaan oo dagaalkan iyo dhibaatadan iyo caburkaan iyo boodidagaaba waxaa keenay wax laan baa keentay oo haddana maalmahan aan kasoo baxayna wax helitaankaan ma jirin ma garat
kaas waxau ahaa cali cumar qaansa weyne oo ka mid a odayaasha buulo burde oo khadka taleefonka ugu waramayey waryaheena maxamed colaad xasan haddaba dowladda soomaaliya maxaa ay ka qabanaysaa dhibaatooyinka dhinaca abaaraha iyo qayladhaanta ka soo yeeraysa gobollada hiiraan gedo iyo bokool wasiirka beeraha soomaaliya cabdi axmed baafo oo madax u ah guddi gurmadka abaaraha ayaa tegay gobollada gedo iyo bokool waxa uuna sheegay inaysan weli hayn caddeyn muujinaysa in dad ay u dhinteen abaaraha gobolladaasi ka jira waryaha v o e da ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa wasiirku uga waramay safarkiisii uu ku tegay isaga iyo wafdigiisa gobolladan waxa ay ka qabanayaan sidoo kale dhibaatada jirta shalayto guddiga gurmadka abaaraha waxa uu ku dhaqaaqay safarkiisii ugu horreeyey uu ku kala bixiyey laba gobol gobolka gedo iyo gobolka bakool Ah, gedo waxaanu ka tagnay magaalada doolow Ah, bakoolna waxaan ka tagnay magaalada xudur magaala madaxda doolow waxaanu magaalada ayaanu waxaanu kula shirnay maamulka kula shirnay waxaanu uga baxnay eh, meel eh, shan iyo labaatan kilomitir u jirta ayaanu tagnay halkaas aan ku aragnay eh, xoolo ku dhintay oo aanu ee, maxaan ku radaa iyo ceelashii wax ka waraa- ee, laga waraabinayo oo guray ee, meelo biyo loogu talagalay oo biyo dhaamiska mataqaanaa la gaarsiiyey ayaanu soo aragnay waxaa markaa i- ee, ee, nagu cusbayd dhimashadaasi oan maqlaynay Ah, waxaanu aragnay ilaa goobtaasina ah, ilaa iyo ee, sideed neef meel ay tiile baan ku aragnay laakiin waxaa naloo sheegay ee, ee, yani marka la fiiriyo ee, reeraha ee, ariga ay ay gobolka ku haystaan oo meesha ku haray saad xusuusato geeli iyo waxaa dhinaca jubbaland loo kaxeeyey yacni boqolkiiba labaatan inay haddeertaan ay eh, ay ku geeri ku- ku dhinteen eh, maxaan ku dhahdaa eh, abaartaas iyo biilaantaasi ay ku dhinteen eh, xoolahaasima oo ay ayaga haysteen oo gaar ahaan ariga ah Ah, waxay iyada muujinaysay marka in ah, qayladhaanta ka soo yeeraysa dadka gobolka degan oo ayna ahayn dhedheel ayna ahayn oo ay dhabay tahay eh, dhibkana uu aad u xoog badan yahay kormeerkaas aad ku tagteen gobolada gedo iyo bakool marka laga soo tago xoolaha ma jiraan wax dad ah oo u geeriyooday abaaraha dartood walaahi geeri weli lama sheegin laakiinse waxaa iyagana meesha jooga dad soo barakacay eh, dadka eh, xoolahooda ay jubbooyinka aadeen dabcan maatidii bay ka tageen waana ay eh, xoolaha dadka reer miyiga aad bay u qiimeeyaan ayagay maxaan ku dhahdaa ogyihiin noloshooda inay ku xiran tahay biyo iyo baad wixii ay la heli karaan inay siiyaan mararka qaarkoodna ayaga ay maxaan ku dhahdaa eh, badan ay cuni lahaayeen xitaa ay la qaybsadaan aa dhici karta si ay u badbaadiyaan marka wixii eh, eh, dhibahoo soo gaara eh, xoolaha soo gaara waxay islamarkiiba noqonayaan eh, wax gaara dadweynahana gaara oo dadka baniaadamkana gaara meelaha aad tagteen waxaa ka mid ah xudur sidoo kale waxaa jirta in dhibaato ka oogan tahay qaybo ka mida gobolada dhexe oo abaaro lixaadle laga soo sheegayo marka maxaa ka dowlad ahaan arrintaa idinkaga qorshaysan waxaan tagnay magaalada xudur baan tagnay oo iyada haddeertaan magaalada gudaheeda ay ku sugan yihiin dad kasoo ah, ah, barakacay eh, tuulooyinka kasoo barakacay baa jooga baahi xoog laho waxaa jirta xagga cunnada ayaa jirta Eh, maanta waxaan ka shaqaynayna si degdeg loo gaarsiin lahaa gobolka bakool loo gaarsiin lahaa Ah, bakool saad og tahay waxaa kusoo kordhay awal xudur iyo eh, waajid ayaa waxay ku jireen go'doon ku jiray Ah, tieglo oo howlo maxaan ku dhahdaa xoreyn ah oo militarigu ka waday eh, haddeertaan ay noqotay in eh, eh, hoosta ay ka galaan oo goordhow la filayo inay magaalada ah, maamulkeeda la wa- la wareegaan ciidamada waxaa maantana soo gaaray in eh, wax alla wixii cunto ahaa oo tieglow gudaheeda ku jiray ay qolooyinka shabaabka amar ku bixiyeen in magaalada laga saaro taas micnaheedu waxay tahay mar alla marka la xoreeyo magaalada in loogu tegi doono ee cunno yari loogu tegi doono dadka meesha joogaana ay baahi soo food saari doonto dhinaca galguduud markaad fiiriso waa run eh, muddaba waxaa la hadalhayay in maxaan ku rahdaa oon badan uu ka jiro saa xusuusato baaqeennii aan soo saarnay labada jeerba galguduud way ku jirtay Ah, waxaan aan jecelnahay hadduu ilaah yidhahdo toddobaadkan eh, dhammaadkiisa hadduu ilaah yidhaahdo inaannu aanu booqasho ku tagno aanu indhahayna kusoo aragno waxyaabaha meesha ka jira ee sidii wax looga qaban lahaana aan isu sii diyaargarayno inta aanan tegin hadduu ilah iraado kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha dowladda soomaaliya cabdi axmed baafo u warramaya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste saare cabdiyey dhegeystayaasha v o a bogga facebook ayaan ku weydiinay bal aragtidooda ku aadan buula burday wixii dibadbixii maanta ka dhacay dhegeystayaasha qaarkood oo kasoo jawaabayay haddii aan qaarkood akhriyo maxamed saalaxoo jooga xingalool gobolka sanaag wuxuu leeyahay aad baan runtii uga xunnahay soomaaliya meel ay joogto way dhiban tahay cidna uma maqna ceelno uma qodna waxaan odhan lahaa buu yidhi soomaalidu iyagu haystaa kulayso oo dowladda ayaan waxba laga sugin cabdi samiic maxamed oo isaguna jooga zambiya oo isaguna noo soo qoray wuxuu yidhi waxay la tahay in alla mooye cid kale aanay u maqnayn amisonna wax ma hayso dowladduna ma soo dhaafto xamar buu yidhi dhegeysto kaleoo lagu magacaabo allaale xuseen jibriil oo hargeyso jooga wuxuu yidhi waxaan odhan lahaa magaalada ciidamada ha laga soo qaado ama wadooyinka ha loo furo kuwaasna waxay ahayn qaar ka tirsan fikradaha dhegeystayaasha v o a ee bogga facebooka laantaab soomaaliga ee v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay ciidamada ilaalada xeebaha dalka libiya ayaa sheegay in boqol iyo toddobaatan qof oo muhaajiriin afrikaana laga cabsi qabo inay dhinteen kadib markii doontii ay saarnaayeen ay ku degtay biyaha badda liibiya warbixin ay wakaaladda wararka e f b arrintaasi ka qortay waxaa inoo haysaa saare cabdi axmed saraakiisha ilaalada xeebaha liibiya ayaa waxa ay sheegeen in dooni waday laba boqol oo muhaajiriina oo ka yimid wadamada ka hooseeya saxaraha afrika laga cabsi qabo inay ku quustay xeebta magaalada caasimada wadankaasi ee tripoli iyadoo boqol iyo toddobaatan ka mida dadkaasi weli la la'yahay liibiya oo ay la degeen deganaansho la-aan iyo qalalaaso siyaasadeed ayaa waxa ay ahayd koobta ay gaaraan dadka tahriibayaasha ee nolosha ka doonaya yurub iyagoo sii mara badda dheer ee mediteraneanka tanii markii ay soo idlaatay bishii julaayo eena dhaaftay tobannaandada oo raacay doonyo yaryar oo laysku kabkabay ayaa waxa ay ku leedeen xeebta waxaana la la'yahay tobannaan kale iyadoo la filayo inay baddu la degtay cabdiladiif maxamed ibraahim oo ah sarkaal ka mida ilaalada xeebaha ayaa wakaalada wararka a f b waxa uu u sheegay inay baadi goobayaan boqol iyo toddobaatan ka mida rakaabka doonidaasi saarnaa iyadoo alwaax ay ka samaysneyd kana tagtay deegaanka guarabuli oo lixdan kilomitir u jira xeebta bari ee magaalada tripoli waxaa kale oo uu sarkaalkaasi intaasi ku daray in xeebta meel dhowr mayl u jirta ay ka heleen burburka doonidaasi alwaaxda ka samaysan oo siday labada boqol ee muhaajiriin iyagoo kasoo badbaadiyey lix iyo toban ruux shan iyo toban meydkoodana kasoo dhex saaray laakiinse waxa uu sheegay inay weli baadi goobayaan boqol iyo toddobaatanka kale ee dadka ah ee weli la la'yahay wariye usoo waramo wakaalada wararka e f b ayaa waxa uu sheegay inuu arkay meydka cunug yar oo xirnaa jaakada badbaadada saraakiisha xeebaha ayaanan awoodin inay bixiyaan faahfaahin intaasi ka dheeriya oo la xiriirta dhalashada dadkan dhintay iyo kuwa badbaadayba laakiinse waxay u eg tahay inay isugu jiraan dad soomaali iyo eritreyaana sida ay sheegeen dhoofka sharci darrada ee dadka ayaa si xoogan uga socda liibiya oo ah waddan qani ku ah batrool laakiinse ay dahaartay deganaansho la-aan iyo tartan siyaasadeed halkaasoo dowladda ku meel gaarka ee jirtana aysan awood u lahayn inay la socoto kheyraadka waddankeeda khamiistii kalluumaysato reer tuuniisiya ah ayaa waxa ay soo badbaadiyeen shan iyo toddobaatan muhaajiriina oo ku safraya badda muddo shan cisho ah kadib markii ay ka raaceen dooni yar liibiya waxa ayna ku sii jeedeen waddanka talyaaniga dadkan tahriibayaasha ayaa waxay ahaayeen kuwo aad u daalan markii ay yimaadeen zarzis oo ku taala koonfurta tuuniisiya halkaasoo loogu sameeyey gargaara degdega horraantii bishii ina wedaaratay ilaalada xeebaha tuuniisiya ayaa waxa ay heleen sagaashan muhaajiriina kuwaasoo dooni ku meel gaara oo ay kasoo raaceen liibiya ay ugu safrayeen jasiiradda lambaduuze ee dalkaasi talyaaniga waxaayna kula halowday zarzir oo ah deegaan aanan ka fogeyn tuuniisiya bishii julaaya ee sanadkana labaatan muhaajiriina ayaa iyaguna ay la quustay doonidii ay saarnaayeen waxaana lagu waayay xeebta liibiya dadka badbaaday ayaa waxa ay sheegeen in tiro ahaan ay gaarayeen boqol iyo konton qof bishii juun ee iyana kasii horreysay julaaya ee sanadkan toban muhaajiriin ah ayaa iyaguna lagu waayay xeebta liibiya iyagoo toban kalena la soo badbaadiyey bishan aynu ku jirno laba iyo tobankeediina hay-adaha xuduudaha ee midowda yurub ayaa waxa ay sheegtay in tirada doonyaha ah ee ay dadka tahriibayaasha ay saaran yihiin ee itaaliya soo gaaraya ay dhan yihiin shan boqol sanadkan bartamihiisii taasoo ah wax ka badan sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii markaasoo ay socdeen kacdoonadii ka jiray dunida carabta hay-addan oo fadhigeedu uu yahay warsow waxa ay sheegtay in toddobaatan iyo siddeed kun iyo saddex boqol oo dad ah ay soo gaareen midowda yurub bishii julaayo dhammaadkeedii iyagoo soo maray badda khatarta badan ee mediteraneanka soona jibaaxay libiya sidoo kalena u socday malta libiya waa waddan aanan sida haatan uu u muuqdo ahayn mid deggan waxa ayna taasi ka dhigan tahay in kooxaha dadka tahriibiya ay ku soo badanayaan halkaasi
warbixintii wakaalada wararka e f b ay arintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaysay waryaheena sahra cabdi axmed
waa tahay cabdicasiisow subax wanaagsan galab wanaagsan ayaynu mar kale dhegaystayaasha hawada ka leenahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandure
barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha iyo ibraahim xasan daandurey oo kursigiisii dib ugu soo fadhiistay
waa tahay barnaamijka hambalyada heesaha waxaan dhegeystayaashan ugu soo qaadnaa heesaha islana way ka heli doonaan annagoo halkan warqadahooda ka akhrina warqadda ugu horreysa haddaan ku bilaabo waxay ka timid naasir salebaan naasir gargaar uu ku magac dheer yahay guuleed cabdulaahi jaamac waa guuleed fure iyo cabdixakiin maxamed soofe iyo abwaan saadiq burmad iyo abwaan xasan saleebaan dhuxul oo laab saalax ku magac dheer iyo xaaskiisa cabdiweli ibraahim furinle iyo abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid oo loo yaqaano jilaani iyo yurub maxamed cabdi yurub kenya baa layidhaahdaa iyo ifraax cabdi ciise ifraax hargeysa maxamed saciid bike iyo xaaskiisa maxamed axmed bakaal ciro cabdulaahi xaashi cabdiraxmaan caydiid iyo xaaskiisa iyo nimcaan cabdiraxmaan waa nimcaan xilaa fanaaniin ba halkan isugu timid ibraahimow waxa iyo xildhibaan naxta ay ku jiraan iyo xildhibaan ismaaciil jaamac xirse iyo xaaskiisa iyo ciidruus ibraahim cabdi iyo xaaskiisa iyo ugu dambeyntii xamda kuwiin dhammaantood waxay tahneed dhalasho u dirayaan cumar siciid ducaale iyo xabsa xasan maxamed oo wiil ugu dhashay manchester waddanka britain wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ayman cumar siciid ducaale soo barbaar baanu leenahay dhabbaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray cabdiraxmaan xasan ducaale mursal taliye cadde maxamuud cabdulaahi axmed maxamed ibraahim cabdirasaaq ismaaciil iyo cabdisamad cabdulaahi axmed iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen maxamuud xaaji iyo xaaskiisa iyo mahdi maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan somalilan maraykanka canada kenya iyo dalka britain waxaana jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan axmed dayib maxamed iyo waxay idhahdeen hibe maxamuud sheekh xasan oo arooskooda uu ka dhacay maraykanka seattle waxaana ay leeyihiin waxaan leenahay arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo iyo ubad qeyrqaba aamin ayaan leenahay waa tahay aamin ayaan aniguna u raacinaya warqadan waxaaba lasoo raaciyay waa saddex qaybood baa layidhi waa tahay ma laba laba ma laba iyo hal aan su raaciya ama ma mid baad u akhriya balaan firiya siday salaada kuu qabataa loo tukada baan maqli jiray horta balaan bilaabo waa tahaniyada koowaad baa la yidhi waa hooyo weri saxaashi gelle iyo cabdinuur cabdulqaadir iyo cali cabdulqaadir cilmi calas iyo hani cabdulqaadir cilmi calas iyo sidoo kale cilmi cabdulqaadir cilmi calas iyo munac cabdulqaadir cilmi calas waa dhammaan ilmo calas maxamed cabdulqaadir cilmi calas iyo anise axmed cabdulaahi amal bulxam ay ku magac dheer tahay iyo cabdiraxmaan warasame cilmi caare iyo shawo gargareete iyo cali xaashi dhoore iyo abti mursal xaashi geele iyo abti cabdikariin ducaale geele iyo abti cabdi xabiib ducaale gele iyo abti daahir calas ducaale iyo axmed weli nuur iyo sidoo kale reer aadan cilmi calas iyo habaryaer xalwo xaashi geele iyo haaruun macruuf xasan waryaheeni baa ku jira iyo sidoo kale shukri aadan cilmi iyo samiire haaruun macruuf iyo reer cabdulqaadir ciise iyo eedo caashe cilmi calas reer waa la yidhi xaashi geele iyo dhammaan caruurtooda reer bashiir maxamed gure iyo sidoo kale reer sarcad iyo habaryaer cadar xaashi geele dhammaantood waxay tahaneed u dirayaan aroosada baa la yidhi hidaaya cabdulqaadir cilmi iyo axmed cabdille maadey arooskooda uu ka dhacay magaalada minneabolis tobankii bishan agost waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii khayrle ee raaga wiil iyo caano gabar iyo caanana waan ugu ducaynaynaa aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray safiyo ow yuusuf iyo waxay yidhahdeen macalin axmed xadreeye iyo cabdulaahi xadreeye iyo maxamed xadreeye iyo maxamuud xadreeye iyo saare xadreeye iyo maxamed saleebaan iyo maxamed cabdulaahi iyo bashiir cali ow yuusuf iyo faadumo cali ow yuusuf iyo waxay yidhahdeen seenab cali ow yuusuf iyo cabdikariin cali ow yuusuf iyo dhammaanna reer cumar cabdulle waxaana ay joogaan dalka soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaanba ay hawad u mariyaan axmed cali ow yuusuf iyo waxay yidhahdeen zeynab cali dalmar oo meherkooda uu ka dhacay laas caanood waxaana ay leeyihiin waxaan idin kaga baryaynaa eebe in guur kheyr qabaa meherkiinaas uu idin horseedo aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinayaa geniyey ayaan soo qabanaya ibraahinow tanimaba kuu soo Caasho.
taagaya hay wuxuu leeyahay gacantaada adaa isku gooysaye god abeeso adaa gashay oo ku go-e haye ku dar misanaan kuu raaciya maxaan ku galaa godobtan adigaa isu geystaye geniyey dhandhandhan geniyey wow aad samaysayaa axmed naaji sacad anigu waxaan aad uga helaa ibraahinow haye caashi waaya gallad iyo haddaad garasho leedahay abaalkiin galay waad ii gudiidahay yaa salaam yaa Waa.
salaam
codka macaana fanaanka axmed naaji sacad iyo geniyey
gacantaadiga isku goocaye god abeeso adaa gashay ood ku go'dee magabiibahoo kugu roob heline geed miraan lahayn adigaa guratee gacantaadiga isku goocaye god abeeso adaa gashay ood ku go'dee meedgadii oo kugu roob heline geed midaaneen adigaa guratee maxaa kuu galaa iiga gale golobtaan adigaa isu geystay maxaa kuu galaa waxaa iiga gale golobtaan adigaa isu geystay weliye geliyey geliyey jafkiyaa samaysayaa gadaala ka garataay gacal walaal adiga iska gooysay iska goysay gacabkaayo gunta lama gaar mare sidaad u guurtay waad ii goysay garasha iyo hadda galad leedahay abaarkii galay waad ii gudi lahayd gacabkaayo gunta lama gaar mare sidaad u guurtay waad ii goysay garasha iyo haddaad galad leedahay abaarkii galay waad ii gudi lahayd iga gale uga lubta adira isu geystay iga gale gulubta adiga isu geystay geliye
geniye
muusigada siday u raacaysaa bakaale layskama heesa axmed naaji waa heesuhu samaystaa muusiga u tuntaa Waa aartiga isagaa mulxan.
sameeya dhinac muusikiista walba waxaana laga dareemayaa sida ugu Muuqani.
raaxays- sida uga raaxaysanayo heesta qaadisteeda iyo Yaa salaam, Waa- yaa salaam.
dhibba kuma Waana haysaba in la fanaan qaado.
weyn oo fanaanintii hore ah dhibba kuma haysa inuu heesta qaado sideen oo kale waa tahay geniye iyo codka macaan fanaanka axmed naaji aad buu mahadsan yahay dhinacii waraaqaha ibraahinow anaa mar kale bilaabayo toddobaadka waraaqa badan ayaa agtayda yaala marka waxaan isleeyahay bal intii aad ka gaari karto ee ugu badan bal dhegeystayaasha uga gaarsii waa tahay warqadan waxay ka timid aabe cali aadan waraabe ismaaciil aadan waraabe axmed aadan waraabe diyaaro aadan waraabe iyo xuseen aadan waraabe iyo xalwo aadan waraabe faadumo cali aadan samsam cali aadan fahme cali aadan iyo axmed cumar saalix iyo sidoo kale aabe cabdi cali aadan iyo hooyo qaali max- wa qaali mahad aadan iyo hani cabdi cali oo dhowaan baa la yiri oo dhammaantood baa la yiri kala jooga degmada baardheere iyo sidoo kale xamar iyo sidoo kale faafaxdhuur waxay halkan tahaniyad aroos uga daryaan baa la yiri siraaje cali aadan iyo sidoo kale nasro cabdi cali oo ku aqalgalay magaalada baardheere wa- ee gobolka gado waxaanay leeyihiin ilaaha idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin baan aniguna ugu ducaynayna dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xasan macalin cabdi iyo mustafe maxamed abshir iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aadan xuseen aadan iyo xaaskiisa caruurtooda iyo maxamed aadan macalin xaajiga loo yaqaano iyo nuur cali daahir xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nabadoon aadan xasan cali xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sacdiye maxamed ibraahim iyo xaawo maxamed ibraahim iyo yuusuf maxamed isxaaq seeko loo yaqaano iyo cali sagaarow cusmaan cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo khaliijo ibraahim maxamed iyo hooyo xaliimo aamiin iyo waxay yidhaahdeen eedo aamino baryar iyo eedo xabiibo abshir cabdi iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen adeer cali baryare iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti cali nuur amiin iyo xaaskiisa caruurtooda iyo abti cabdi ibraahim maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda adeer aadan baryare iyo xaaskiisa caruurtooda dhammaantood waxay joogaan garowe muqdisho baydhabo zambia sudan kenya iyo south africa uganda iyo dalka kenya waxayna jecel yihiin inay tahaniyad iyo heestanba ay yidhaahdaan naga guddooma mustafe maxamed ibraahim iyo hooyo faadumo xuseen aadan oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen baydhabo wiilkaasi oo loo bixiyey sudays waxayna leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaar ah oo diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin warqadanna waxa ay ka timid oo ugu horeeya asxaab kala joogta maraykankaay joogaan qaar qaar yurub bay joogaan qaar eh, waxay joogaan waddanka kenya waataa waxaa ugu horeeya aabe maxamed cali cabdikariin waxa uu joogaa nairobi baa la yiri iyo sidoo kale hooye xaliimo sacuudi maxamed iyo sidoo kale habaryar xabiibo sacuudi maxamed iyo ceeblo sacuudi maxamed iyo aamine sacuudi maxamed iyo abti sade sacuudi maxamed iyo sidoo kale xasan aadan eedo zahra cali cabdikariin iyo maryan cali cabdikariin iyo xaawo xuseen ah, iyo sidoo kale faadimo xuseen adeer ah, faarax cali cabdikariin iyo sidoo kale mayow cali cabdikariin saalim cali cabdikariin xasan cali cabdikariin abti cali cabdikariin iyo sidoo kale muqbal cali cabdikariin iyo sidoo kale waa abubakar maxamed cali iyo cabdulqaadir maxamed cali iyo cabdulaahi maxamed cali iyo xasan maxamed cali asxaabtu way fara badan tahay laakiin dhowr qof aa ugu dambeysay aan raaciyay aadan faarax cali iyo zawda maxamed cali waxaa kaloo warqadan ku jira xamdi maxamed cali lagama soo tegin iyo sidoo kale zahra maxamed cali dhammaantood dadkan aan soo sheegay waxay kala joogaan maraykanka jarmalka iyo sidoo kale mandheera nairobi iyo meelo kale oo caalamka ka mid a waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan nasro maxamed cali iyo daahir ibraahim aadan oo dhowaane gabadh ugu dhalatay magaalada nairobi ee wadanka kenya gabadhaasina waxaa loogu magac daray baa layidhi xanaan waa tahay xanaan waxaan leenahay gabadhan weliba ibraahim waan ku raaciyay waxaan u ahay eedo marka xanaan soo barbaar baan leeyahay oo noqotii soo weynaata ee wanaagsanaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan casho wuxuu naga soo gaaray maxamed xasan dhicisow ustaadka loo yaqaano iyo mawliid cali xuseen kuweyt iyo cabdinaasir daahir rooble oo nuurka ku magac dheer iyo cali maxamed weheliye shariifka iyo axmed nuur dhaqane alta loo yaqaano iyo saalax daahir rooble daacad iyo cabdiwahaab sheekh maxamuud nuune iyo cabdulqaadir cabdiraxmaan injineyeerka iyo ciise maxamed weheliye carab iyo cabdicasiisa faarax maxamed afrika ku magac dheer iyo sheekh cumar cabdiraage iyo cabdulqaadir daahir rooble iyo cabdirasaaq cusmaan weheliye injineerka iyo waxay yidhahdeen ceyduruus ibraahim guuleed darka iyo cabdiwaaxid maxamed nuur dhaqane iyo xuseen cumar cusmaan iyo abubakar xaaji cabdulle iyo cabdulaahi cilmi maxamed iyo axmed nuur cali cumar lafoole iyo maxamed xasan xuseen weliyaano waxayna taaniyad iyo heestan bajecel yihiin inay u diraan ciise cumar cusmaan iyo gacaladiisa luul xasan nuur fidow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshiid waxaana ay leeyihiin arooskiina bashbash iyo barooqanaad kala kulantaan ayaan eebeeda kaga barayna aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahina waan ku arkaa inaad heesta labaad u baxbaxsanayso hase haatee bal warqadan aan ka gaarsiiyay iyadana waxay ka timid waa reer cumar rooraaye oo dhan iyo reer xasan cilmi calas iyo reer macalin xuseen iyo shamis xasan cilmi calas iyo habaryar jamaad xaashi geele iyo habarya xaawo cadceed ducaale iyo habaryar khadiijo ducaale geele iyo habaryar karuur xaashi gele iyo sidoo kale caasho sheekh axmed iyo maxam waa maxamuud maxamed iley oo loo yaqaano john afey iyo maxamed yare iyo d j is baa la yiri iyo khatra nuur roble iyo hibo bashiir iyo khatra axmed cilmi iyo kaaho bayle iyo muxubo cabdisalaan iyo muxubo faarax jiirow shukri nuur yare iyo faadumo koor iyo sahro warsamo sahal iyo khadiijo warsamo dheere iyo sidoo kale jamaad jooro iyo xabiibo maxamed cilmi calas iyo ugu dambeyntii baa la yiri cabdi bukud iyo sidoo kale axmed deeq macalin xuseen iyo anisa cabdulqaadir dholodholo dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan hidaaye cabdulqaadir cilmi calas iyo sidoo kale axmed cabdille maadey oo dhowaan ku aqalgalay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaanu ilaah uga rajaynaynaa inuu noqdo midkii lagu kala helo ubad kheyr qaba wiil yacaano gabar yacaanan oo loogu duceeyey aamiin heesta kalean dhegeystayaashan caashi usoo qabanayno waa hees ka mid a heesihii hore ee qaraamiga ahaa iyo waayo waayo waa dhudi codkii macaanaa ee maxamed yuusuf
dhimbil siday tahay wadnaa ku dhegte dhankan isu roog waaway dhamaacay waaway dhamaacay dhankan isu roog waaway dhamaacay
yaa salaama codkii macaanaa ee maxamed yuusuf ayay ahayd iyo heestii dhudi dhankan isu rogaba waa ii dhamce waa tahay maxamed yuusuf cabdi ayuu ahaa waa tahay intaasaan ku dhaafno ibraahimow maxaa noo xiga caasho warqadihii ayaan dib ugu noqonaynaa haddii aan warqadan aniga qaato waxa ay naga soo gaartay aabe maxamed cali axmed iyo hooyo maryan axmed xaaji iyo cabdiqani maxamed cali oo ku magaca dheer gaaxnuug iyo cabdiraxmaan maxamed cali najax iyo faadumo maxamed cali rayaaq iyo hooyo sacadiyo cabdi xuseen iyo maxamed deeq suleymaan xaaji cabdulaahi iyo maryamo suleymaan xaaji cabdulaahi iyo sabriin suleymaan xaaji cabdulaahi iyo caasho suleymaan cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen maxamed amiin axmed cumar iyo asxaabta kale ah maxamed cabduqaadir sheekh xasan oo hayka loo yaqaano iyo sadiiq yuusuf maxamed niish iyo bedel cabdi maxamed dheqalaf iyo waxay yidhahdeen cabduqaadir cabdi xasan hilaac iyo daahir tahliil maxamed gacmi ku magac dheer iyo cabdi maxamed maalin cabdiyare dhammaanna dadkaasi waxa ay joogaan daafaha dunida waxayna jecel yihiin inay dhambaal gaarsiiyaan deeq maxamed cali iyo shukri suleymaan xaaji cabdulaahi qalbi uroon oo waxay yidhahdeen ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamiin ubad kheyr qaban ee baheyda kala siiyo hooyo salaado bashiir cabdi iyo maxamed ibraahim cali iyo maxamuud ibraahim cali iyo axmed ibraahim cali ayaan ibraahim cali iyo ciise ibraahim cali iyo ismaaciil ibraahim cali iyo sidoo kale anfac sheekh maxamed iyo arda axmed nageye iyo kaaha cumar iyo hibe aadan xareed iyo daahir aadan iidle iyo ugu dambayntii sacdiye maxamuud cali waxay kala joogaan maraykanka iyo kenya waxaanay tahni dhalasho u dirayaan istaahil sheekh maxamed iyo axmed caafi ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada phenix gobolka arizona wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi xamza axmed caafi ducadana waa xaggina baa layidhi marka maxaad ku ducaynaysaa xamse oo asxaabtan dhan ay u tahniideynayso ibraahimo allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin warqadda kale ma raaciyaa mise warqadda kale caashahaye waad fufkanaysaa waata waraaqiba aadna xaggayga u dhooban ibraahino haddana waxaan isleeyahay bal dhegaystayaasha waraaqaha soo dirsadayna yaanay idinka soo cabanin waataa warqadan haddaan mar kale soo qabto waxa ay ka timid hooyo cadey aadan faarax iyo kabtan cabdi cadow made iyo kabtan maxamed cabdi aadan iyo yaasiin cabdi aadan iyo doctor cabdi kaahiye isaaq iyo doctor axmed ogaas iyo siyaad ogaas iyo maxamed ogaas iyo sheekh cabdifataax guduudo baa la yiri iyo saciid axmed cabdow iyo cabdifataax cabdow iyo brofesor cabaas sheekh cabdulaahi iyo doctor cabdiwahaab iyo adarxaaji cabdiwahaab iyo maxamed cumar amiin cali safiye cali iyo gabadheeda baa la yiri mumtaas ismaaciil haaruun iyo sidoo kale mahdi baa ku jira sharmaake lagama soo tegin maxamed salaad iyo ugu dambayntii sheekh xasan baa la yiri wow saddex qof oo kale hoos ku lamaan waxaa kaloo ku jira hindi xasan warsame iyo maryan xasan warsame iyo cabdikariin warsame cilmi calas dhammaantood waxay tahniyad u dirayaan waa warqadan mar kale soo laabatay hidaaye cabdulqaadir cilmi calas iyo axmed cabdille maadey oo dhowaan ku aqalgalay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaana u rajaynaynaa midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin caashoy heestan aan dhegeystayaashan usoo qabanayno ha midhaheeda ayaabad ka garan doontaa haye maxaa u gaara daymada jaleecada sida ubax dilaacay baan kuu daawadaayoo ishu kaama daashe haye laabtaad dareenkiioo damqashada ku beertaa daawo aad u tahay oo kuma dayn karaayee deg deg igu soo noqo
waa tabaleestaana ka wada dhadhamsan anigii waxaa ku luqaynaysa fanaanada xamda queen
dunida baa dhammaanteed naftu naftu kiya doontee dookhaygu raacee ragba aan ka doroto dunida baa dhammaanteed naftu naftu kiya doontee dookhaygu raacee rabba aan ka doroto daymada jaleecada sidii ubax dilaacay ku daawadayo ishu kama daashee daymada jaleecada sidii ubax dilaacay ku daawadayo ishu kama daashe laabtaa dareenkii damqaashada ku beretay dawa aad u tahayo kumadayn karaaye dawa aad u tahayo kumadayn karaaye kuleedo degdeg igu soo noqo tagtag tagtag degdeg igu soo noqo laabtaha dareenkii damqaashada ku beratay dawa aad u tahayo kumadayn karahaye dawa aad u tahayo kumadayn karahaye kuleedo degdeg igu soo noqo damqashada xusuustaan sidii dogo la shidaybu dabku igu baxaayoon dadaya xanuunkee
haye ibraahim ayaa caasha maxaa kuu baxay galabta dookhaaga waa ka qaydiyey horta in heesahan aan lagugu tegina dhegaystayaashaan u sheegay galabta haye oo dhammaantood ay ka soo baxeen een, kaydkaagii gaarka ahaa saas miya marka ilaa hadda waan ku haysta heesaha aad iyo aad weliba tii hadda aan dhegeysanayno oo ay qaadaysa fanaanada xamdi kuweyn xamdi queen waxaad waxaad ibraahim u daawanaysa goordhaweyd iyadoo aad isu rogayso oo Aad heesta ku iyo aad, raaxaysanaysa waa weliba heesta si fiican iyadoo maqalna waa jirtaa iyadoo oo videona waa jirtaa heesta oo muuqaala waa tahay bal ibraahim mar waraaqihii dhinacoodaan abaarno sidaan sheegay waraaquhu galabtu way fara badan yihiin hase ahaatee marba intii aanu ka gaarno ayaanu akrinaynaa warqadan waxaan si tixgelin ku jirta aan u salaamaynaa bay yidhahdeen daadiyaasha barnaamijkan baleeda heesaa waata waanu ka gudoonnay marka xiga bay yidhaahdeen asxaabta warqadan darays waxay kale yihiin mukhtaar axmed basey aadan axmed basey hinde axmed basey shukri axmed basey waa dhammaan ilmo axmed basey kawsara ku jirta raxma ku jirta iyo sidoo kale hooyo hibo sheekh cumar iyo eedo saafi maxamuud iyo sidoo kale eeda faadamo maxamuud iyo aasiya axmed basey iyo saygeeda xaaji cabdi gudaal baa layidhi iyo dhammaan asxaabta ehelada qaraabada waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan baa layidhi boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen cabdicasiis axmed basey iyo marwadiisa barkhado sayid oo aqalgalkoodu ka dhacay bay yidhaahdeen degmada qabri bayax waxaana ay leeyihiin guurkiina guur khayr le gurigiinana guri nagi guulow ka yeel annaguna aamiin waanu raacinayna dhambaalkanna waxaa uu noogu yimid raage xaaji faarax yaxye waxa uu joogaa galdogob waxaan jeclaha buu yidhi marka ugu horreysa inaan salaamo daadiyaasha barnaamijka ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim caashicuud waanu kaa guddoonnay raage xaaji taamid lamada ayaan kuu soo diraynaa marka xigana waxaan jeclu yidhi in aad salaan ii gaarsiisaan faarax maxamuud cigaal oo ku magac dheer buu yidhi qabley iyo cusmaan cabdiqaadir xuseen xalus iyo maag maxamuud cigaal iyo waxa uu yidhi cawil muuse cali fitig iyo siciid cali gurxan iyo goobe siciid yuusuf jibriil iyo cabdixakiin carab yuusuf xanaano ku magac dheer iyo carab yuusuf jibriil iyo rujaal hurre jibriil iyo waxauu yidhi sadaam hurre jibriil waxaana dhammaantood ay joogaan gaalkacyo booq jiracle iyo dhaqay aboor waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan warqadanna waxay ka timid cabdulaahi maxamed cabdihi cabdulaahi abuukar sabriye cabdulaahi cumar macalin gaabshe iyo abuukar siciid maxamed iyo axmed cartan xuseen iyo axmed macalin cumar sayid cumar cabdulqaadir axmed wuxuu ku magac dheeryahay bilaal yare iyo caayisho cabdulaahi baaruud iyo amaala nuur cabdullaah amran cabdulqaadir axmed iyo sacdiye cabdulqaadir axmed simam ay ku magac dheer tahay iyo anise cabdi yuusuf iyo faa'ise aadan cali iyo firdowse macalin maxamed iyo farxiye cabdiraxmaan maxamed iyo farxiye cabdulaahi xasan ugaas iyo faatimo cabdulaahi maxamed iyo sidoo kale faadumo maxamed cabdiraxmaan iyo faadumo maxamed maxamuud iyo fawziya isxaaq xasan iyo xamdi maxamed cali iyo iftiin cali maxamed iyo ikraan cabdulqaadir cali iyo maryama nuurudiin maxamed iyo mustafa cabdulaahi xuseen iyo nasteexo cumar cilmi iyo nasro cali maxamed iyo ruqiyo cabdisamed geedi iyo ugu dambayntii sacdiye macalin cali dhammaantood waxay u hambalyanayaan arooska bay yidhaahdeen axmed daahir xirsi iyo ditorese bay yidhaahdeen sacdiyo ciise arooskooda waxa uu ka dhacay bay yidhahdeen degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waa tahay degmada iyo arooskaba waa salaamaya sideedii bishan agos baa la yidhi waxaana ay leeyihiin arooskiin allaha ka dhigo midkii wanaagsanaada ee waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray dr xuseen maxamed xaaji iyo xaaskiisa bahjo cabdulaahi cali iyo dr cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa xaliimo maxamed xasan iyo deeqo cilmi cabdi iyo waxay yidhahdeen odageeda cabdiqaadir cali yuusuf iyo maxamed cabdulaahi maxamed fanax iyo xaaskiisa qamar cabdulaahi kulmiye iyo maxamed xasan maxamed iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen amal cabdulaahi maxamed xaaji iyo odageeda iyo waxa ay yidhaahdeen eedo faaduma maxamed xaaji iyo eedo nimco maxamed xaaji iyo duqeeda sheekh xasan mulush macalin iyo eedo nuurto maxamed xaaji iyo odageeda inshaar dhore dadkaasna waxa ay joogaan u k sweden belgium holland soomaaliya waxayna jecel yihiin inay u hambaliyeeyaan saciid xasan cumar iyo waxay yidhaahdeen zahra cabdulaahi maxamed oo ku magaca dheer shankaroon waxaanay leeyihiin waxaan eebida kaga baraynaa inuu idin siiyo ubad kheyr qaba arooskiinna farxad iyo raaxa aad kala kulantaan aniguna aamin ayaan raacinaya bal heesta xigta ibraahim dhinacagun baan usoo nafsigii tuuraya aan galay baa igu soo gadoomo adaa gacan sarreeye waaw ibraahim ama waranka iga go ay ama he
ama aan geeriyoodo godkaan galo
waata qofkaad u sheegaysa ay ku xiran tahay midka lagu qaadayo labadaas aad fanaanka Kala qofku dooran.
u sheegaya ayuu ku xiran tahay dheh waxaa ku luqaynaya yaasiin axmed digfar
adoongocan wixii hore waxaad igu ganaxdaba anaaguudka saartay adoonku cawxii hore nabsigii angalayba igu soo gadoomo adaa gacan sarreeye ama warankayga ku halbula habkan xaaladaydaay angeeriyooday inagoo ka taliyo amaga xaaladaydaay angeeriyooday inagoo ka taliyo nabsigiiangalayba igu soo gadoomo adaa gacan sarreeye ama warankayga guur amaga xaaladaydaay angeeriyooday inagoo ka taliyo amaga xaaladaydaay angeeriyooday inagoo ka taliyo
waa tahay barnaamijkaasi hambalyada iyo heesahana intaasi aynu kaga gudubna caasho ibraahim iyo ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatanna haddii aan soo qabto mid ka mida qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa qaar ka mida kolonyo baabuura oo siday gargaar ruushka ka yimid oo iyagoon amar ka haysan kiyef galay bariga ukrein ayaa ku noqday dalkaasi ruushka goobjoogayaal ayaa sheegay maanta oo sabtiya in baabuurtani oo ka mid ah kolonyo gaaraysa baabuur ay jimcihii galeen ukrein kana yimaadeen ruushka guud ahaana idaacaddii galabnimo waa naga intaas hare cabdi axmed iyo cabdicasiis xuseen cismaanba waxay idin leeyihiin mar kale iyo nooli kulanta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.